wallahi waxaa xoogaa aada iyo aad ii dhibtay runtii sida hadda cabdilaan cabdishakuur ama siyaasiyiin xildhibaanadii hadda xasan macalin iyo daabes yani waxyaabaha hadda socda ee runtii lagu caburinayo siyaasadda dalka waan ogahay runtii haddii aan ka aamusno in la aadi doono jidkii burburka shalay lagu burburay oo dadka lagu caburinayay arrintaasa xoogaa dhibtay runtii arrintaas raba inaan ka hadlo oo maaragtay umad soomaaliyeedna sideeda waxaa la yidhi daadka iyo dulmi guri intay galaan guri kama leexdaan marka marka ee guriga ugu horreeya gala haddii dadka ka hadli waayo waxay keenaysaa guryo badan inay galaan dad badanna ay dulmigaasi ku faafo marka waxaan gartay runtii arrintaas inaan ka hadlo oo aan uga digo dowladda in xuquuqda dastuuriga ee qofka leeyahay aana mar laga talaxtago
dowladda waxay sheegtay shalayto oo ay hadleen wasiirka amniga iyo xeerlaaliyaha qaranka in waarankii lagu soo xiri lahaa loola tegay cabdiraxmaan cabdishakuur laakiin uu ka dhega adeygay isku dhacana sidaa uu ka dhashay runtii horta waxaa rabaa inaan uga tacsiyeeyo eheladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen wiilashii allahu naxariistay hadda gurigaas ku dhintay wiilashaas waxay ahaan lahaayeen maanta dadka dalka difaacaya oo runtii ka difaacaya al-shabaab iyo dadka kaleeto dalka haysta si ayaan daraayo si runtii yani negligence ah ayaa carruurtaasi ku dhinteen haddii ninka kan loo dan lahaa waxay ahayd bolice horta in loo soo diro oo boliiska ay yimaadaan warrant ku keenaan waxqabada looga waco de processkaas la qaato niisa sideeda waa ciidanka kalsirdoonka ah weye waxaa loogu talagalay howlo gaar ah oo runtii lagula dagaalay cadowga al-shabaabi in siyaasiyiin iyo shaksiyaad siyaasadda ku jira ama xildhibaano iyo loo dirana arrintaas waa arrin runta aada khatarteeda leh haddii aynan xaggan ka hadlinna runtii nagu sii deyn kartaa jid burbur ah sideed u aragtaa eedeymaha loo soo jeediyey ee ah qaran dumiska iyo in isagoo oo dowlado shisheeye ka shidaal qaadanaya uu doonayay amaba uu ku howlanaa falal lagu ridayo madaxda hadda waddanka ay hogaamisa warka sideedaba qaran qof ma aha xukuumadda maalintaas taaganna ma aha qaran waa qaran weyaan sideeda qaran dumis iyo khiyaano qaran iyona fadawooyinkii shabaab ay akrin jireen oo hadba qofkay rabaan ay ugu fadoon jireenna ma ah waa waxyaabo la ogyahay qoran mideeda kaleed haddii hadda khiyaano qoran iyo waxaas la aadayo nin soomaaliya oo ciidan soomaaliyeed u shaqaynayay ayaa si khalad ah dalkana gacanta loogu geshay oo weliba barlaanka inta ka fadhiistayna waa khalad aan qof dambe tax ka hadlin marka in qof siyaasi ah oo xukuumadda mucaaraday ama dhaliilay runtii inuu ka hadlaa iyo in yani loo diraa lagu ceedeeyaa qarandumis iyo qaranku qaranku ma aha shaksiyaad maantana ma dhalan qarankan hal qof iyo laba qofna qarankan waxba kama qaadi karaan sideeda marka arrintaas waxa weye arrin runtii khatarteeda leh oo haddii mas-uulkii maalintaas joogo hadduu maxkamadihii iyo ciidankii markaas jooga uu isticmaalo siyaasiyiinta iyo iyo inuu wixii isaga dhalina ay ka daba tagaan khatarteeday leedahay maanta shalay markii waxaan burburka nagu dhacay khabrad ma lahayn laakiin maanta khabradeed aan leenahay waana inaan ka hadalnaa ma jirtaa adiga inaad hadda mawshin ku mashquulsan tahay sidii looga keeni lahaa xukuumadda hadda jirta wax mawshin aniga hadda aan ku mashquulay iyo mawshin aan ku jirayna ma jiro mid baana kuu sheegaya aniga ninkaan farmaajo ah sida waa tii aniga aan ku jirin musharaxa ahaa cabdilaan shukurda musharaxa ahaa runtii maalintii shalay doorashadana isagaan taageernay oo codkeennii iyo wixinii oo dhan ayaan inta ugu darnay uu maanta madaxweyne ku yahay laakiin sideedaba ma aha taas inaan si indhalacaan ah markasta aan u daba taagannahay qofkii oo wixii khalad siyaasiyiina nahay dalka aan soo maamulnay wixii khalad waan ka hadlaynaa oon ku dhaloonanaa dowladda laakiin maanta in arrintaas yani la keeno sidii hadda aan sheegayo fadwo ah ee qarandumis iyo kan iyo kaas iyo ana waxaan qabaa inay khatar meel khatarna aadsiinayso runtii dalkaana ay gaarsiinayso meel berita iskasoo noqon karin adiga maanta inay muhiim tahay aniga iyo siyaasiyiin kaleetoo kale inay ka hadlaan arrintaas adiga iyo cabdiraxmaan cabdishakuur xiriir noocee ah baa idinka dhexeeya haddaan cabdishakuur de anigu mar ra-iisul wasaaraha labada kun sagaalki labada kun iyo tobanka wasiirka wuxuu ahaa qorsheynta qaranka wasiir buu i ahaa ninaan saaxiibnana waa yahay nin asaqaana waa yahay nin isku fiicannana waa yahay runtii haddana de si kale isuguma xirnayna nin xawl joogo ka hadlaayo ahaa arrimaha hadda socda marka waxay la tahay waxa loo ugaarsaday ama loo raadsanayana inay waxyaabahaas la xiriirto aniga waxaan codsanayaa inay maanta maskaxiyan iyo siyaasad runtii inta loo noqdo ninkaana lasoo daayo si dhaksaa loo soo daayo dowladuna inay runtii ka waantoodo jidkan hadda ay qaaday marna xildhibaano lagu leeyahay xasanada ha looga qaado si ay waxqabad keenaya ay khatarteeda leeda arrimahaas mudane adigu waxaad hadda ku sugan tahay dalka imaaraadka carabta eedaha cabdiraxmaan cabdishakuur inta badan lagu soo ogeyna waa in xiriir uu la leeyahay waddankaasi oo dowladda hadda jirta ay aaminsan tahay ama haddaanan si cad looga soo warin laakiin la rumaysan yahay in ay aad u kala aragti duwan yihiin imaaraadka dadka soomaaliyeed badankoodu waxay u arkaan inaanay sida wadamada kale ee saaxiibka la ah soomaaliya dhismaha waddanka haatan usoo jeedin oo fadqalalo siyaasadeed iyo kala jarjaris iyo kala qoqobidda siyaasiyiinta soomaaliyeed ay ku howlan tahay adigu sawir noocee ah ayaad ka haysataa dowladda imaaraadka carabta nigu horta sideedaba meesha dowladdii maalintaas taagan diblomaasiyadda siyaasadeed ee dalka ayadaa markaas haysa haddii ay dowlad wax ka tirsanayso dowladdaa la rabaa inay toos u abaarto mugta inaysan meelaha ku wareegin iyo dad shaksiyaada inaysan waxba ka sheegin mugta dowladda sideeda hadday aragto dowlad kale inay faragelin ku hayso inay toos u abaarto iyo dowladdaas laakiin inay maalin kasta saas ku wareegto aniga waxay la tahay wax qalada dowladda imaaraadka runtiiniyo dad soomaaliyeed badanaa ku nool waa meesha xawlaadaheena waxyaaba badan umad soomaaliyeed runtii ay ku nooshahay oo linking oo ah hal sano waxaan kusoo jirnay been wax ka sheeg cay social media facebook yani lasu marsiinayo oo aan laga shaqeynayn wixii dalka iyo siyaasadiisa dalka loo baahnaa in laga shaqeeyo dalka wuxuu u baahan yahay asxaab siyaasadeed in la gaarsiiyo waxyaabihii adkaa stateska in la dhisay iyo kulli annagaa soo qabanay xukuumaddii runtii oga mahad celinaya wasiiradii iyo madaxweynihii kulli dadkii ku jiray wixii dhib ahaa o dhan waa soo qabanay maanta in dastuurka la dhamaystiro siyaasaddan doorasho la gaarsiiyo asxaab la sameeyey ayaa laga sugaya xukuumadda runtii waxaan la dhex galay wakti ayay lumiyeen haddii hadda saan lagu sii jeedin wakti loo lumayaa dalkana dib loo dhacaya